magaalada burco ayaa lagu qabtay tababar ku saabsan xuquuqda carruurta waxaa tababarka loo qabtay xubno ka socday xarumaha wasaaradaha maamulka somalilan iyo ururada bulshada rayidka amiire cabdulaahi iyo axmed saciid oo ka socday hay-adda soos ayaa si wada jira ugu waramay ahmiyadda tababarkan
kulankan waxaa ugu muhiimsana horta aanu u qabanaynaa waxa weeyaan in maadaama aynu nahay daneeyayaasha caruurta oo aynu leenahay xeerka xuquuqda caruurta inaynu bal weelaha aynu doonayno inaynu kasii shaqadeena aynu kusii abalaagarayno oo aan sii xoojino inaynu bal isla eegno caqabadaha inaga haysta inaynu eegno marka kulankan waxaa ugu muhiimsana soo qabanqaabisay waxa weeyaan wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada oo ay tahay doorkooda ugu weynee caruurta inay aada uga shaqeeyaan ay tahay marka kulankeena waxaa ugu muhiimsanaynu maanta intaynu isla joogno labadaa cisho aynu isla lafaguri doona haddii ilaha idhaahdo waxa weeyaan xeerkan aynu haysanno intee in leeg baynu ku dabaqnaa shaqadeena aynu u qabanno caruurteena iyo intee in leegba caqabada inaga haysta inaynu caruurteena ugu shaqeyno xeerka marka intaan saacadaha kooban isla joogno insha allah intaasaynu isla eegi doonaa ujeedada ugu weyne aynu tababarkan ama kulankan u qabanay waxa weeyaan kow inaynu isla eegno oo isxasuusino xeerkaa iyo waxyaabaha uu sheegayo waxaa kale oo aynu isagana aynu xoogga saari doonaa wada shaqaynta wasaaradaha iyo qolo waliba roolka ay ku leedahay waxaa kale oo aynu isla eegi doonaa maxaa la idhaahdaa guddiyada iyo waxyaabaha ka unkamaya xeerkaa ee ay tahay in la sameeyo insha allahu tacaala ugu dambayntana waxaynu ku kala tegi doonaa bal wasaarad wal ama hay-ad waliba in ay yeelato qorshe iyo waxyaabaha kaga aadan ay qabanayso insha allahu tacaala taasaynu iyadana ugu dambeysiisan doonaa qaar ka mid ah xubnaha loo qabtay tababarka ayaa sheegay in ay ka shaqey doonaan ilaalinta xuquuqda caruurta waxaa maanta farxad weynaya haddaanu nahay wasaaradda waxbarashada kulankan ballaadhan ama shirkan ama seminaarkan loo qabanayo ama lagu eegayo xuquuqda caruurta taas way u baahnayd in dadka loo sheego innagoo xeerka haynaynu dabaqnaa baa loo baahan yahay wax badan aynu ka qabanno run ahaantii waa arrin loo baahnaa oo loo baahnaa in dadka lagu wacigeliyo marka muddo la joogaba in dadka loo sheego waa muhiim waanu soo dhaweynaynaa waxaanu leenahay maadaama halkan casharo fiican maanta laga siinayo inta aynu xambaaro aynu bulshadii aynu ka nimi aynu ku celinno wacigelin ballangaha la sameeyo si loo adkayo oo loo xoojiyo xuquuqda caruurta waayo caruurtu waa kuwii berito aynu ina bedelayey
aada iyo aad baan ugu mahad celinayaa hay-adda soos oo runtii ka qabata gobolka arrimo fara badan oo loo baahan yahay arrimahaas ay ka mid yihiin kulankan maanta aynu u fadhino ee ah lafagurka ama isla eega xuquuqda caruurta runtii sida aynu ognahay caruurtu waxaa weeye waxay ka mid yihiin qeybta loo yaqaano nugulka ee bulshada ka mid ah waxay kaloo ka mid yihiin qolada tacadiga dhaca uu ugu badan yahay ayay carruurtu ka mid yihiin sidoo kale waxay ka mid yihiin dadka ay xuquuqdooda sida gaarkaa shareecada islaamka u tilmaamtay marka aada iyo aad baan anugu wasaarad cadaalad ahaan usoo dhaweyneynaa hay-adda soos ayaa qeybo badan oo somalilan ah ka wada wacyigelinta ilaalinta xuquuqda caruurta